wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalk ah ee soomaaliya ayaa ka qayb galay munaasabad lagu daahfurayay shirkadda flowlis oo ah shirkad ganacsi taasoo xarunteeda bariga afrika laga daahfuray magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxaana shirkadda flowlis ay dalka keeni doontaa dawooyinka iyo agabyada lagu daryeelo maqaarka shirkadda flowlis ayaa xiriir ganacsi la leh shirkadda consalkis oo laga leeyahay wadanka koonfurta kuuriya oo soo saarta waxyaabaha lagu daryeelo maqaarka waxaana bariga afrika iyo soomaaliyaba wakiil ugu ah shirkadda flowlis oo ay aas-aaseen xablo soomaaliyeed nasre maxamuud oo kamid a milkiilayaasha shirkadda ayaa ka warbixisay heerarka kala duwan ee uu soo maray ganacsigooda waxaana ay sheegtay in bulshada soomaaliyeed ay siin doonaan adeeg tayo leh oo qiimo jaban waxaa ka hoosgareeyey consolrex ama kurian skin careka waa very popular caalanka dad dhalinyaro badan oo soomaaliya jiraan wiilal iyo gabdho leh khadkay galaan caalankay la socdaan waxa treenka waxa socdo waxaa noo imaan jireen marka dad badan oo riklaamo ama dacwo wadaan oo ka dacwoonaya yani wax originaal ahayn inay soo qaateen marka waxaan go'aansani inaan sameyno flowles kaasoo samayn doono kala xaqiijin iyo uu fududay doono ganacsatada soomaaliyeed wax saxa oo ayadan markaas ay ku ganacsan karaan dhaqaalo badanna aan lahayn xildhibaan cabdiraxmaan maxamed sheekh iyo sidoo kale xildhibaan samsam maxamed gobson oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ayaa bogaadiya hal abuurka ganacsi ee gabdhaha soomaaliyeed gabdhaheenna soomaaliya hadday intay israaceen ay ku heshiiyeen inay hal kambani furtaan business waa wax fiican waana soo dhoweynaynaa ganacsiga gabdhaha inay horu socdo waxaan leeyahay dhammaan gabdhaha iyo intan joogtaan hala caawiyo businesska waxaa laga gato insha allah kastamar loo noqdo waan idiin hambalyeynayaa businesskiina reero business mayi laakiin waan jeclahay inan kastaoo macno leh oo business ah waxaan idin rajaynayaa businessku inuu idin hagaago wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya maxamed bare maxamuud ayaa soo dhaweeyey fikirkan ganacsi oo ay leeyihiin gabdho soomaaliyeed oo isu tegay waxaana dhallinyarada soomaaliyeed oo ugu baaqay in ay la yimaadaan hal abuur ganacsi marka ka qareen dhalinyaro ahaan waxaan dhihi lahay gabdhahaasi fareen culus iyo masaj meeshaas waxaa ka muuqda weyn in laysu tago ama laysu midoobo lagu hanan karo ama lagu guuleysan karo combany weyn laba shayna meeshaas way ka muuqataa awoodsiintii dhallinyarada iyo kobci dhaqaalaha runtii waa aadaan u bogaadina gabdhaha inay meeshaas ka sii wadaan